جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dekada berbera ay kala soo degayso naftada xilli xukuumadda xabashida ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuumaah ee wilaayada jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bokool ayaa ka faa'iidaystay saka qeybin laga sameeyey degmadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas
جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dekada berbera ay kala soo degayso naftada xilli xukuumadda xabashida ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda xabashida itoobiya ayaa sahmin iyo xeedxeedasho kale ugu jirta sidii ay dekada berbere uga soo dejisan lahayd qayb ka mida naftada sida maalinlaha ah ay kala soo degto dekada ganacsiga ee jabuuti agaasimaha suuqgeynta wax-soo saarka saliidda cayriinka iyo naftada ee itoobiya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladiisu ay markii ugu horeysay si maalinla-a naftada kala soo degi jirtay dekada jabuuti balse muddooyinkan dambe ay u baahan yihiin meel ay nafis ku dareemaan maadaama ay mashquul iyo ciriiri badan halkan ku dareemayaan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in itoobiya ay u baahan tahay ku dhowaad toban milyan oo liitar oo nafta ah maalintii macquulna aysan ahayn middan inay helaan haddii ay sii ahaadaan kuwa keliya ee ku xidhan dekadda jabuuti loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u helaan mid kale oo dheeri ah dekadda berbera waxaa loo aqoonsan yahay inay leedahay adeegyo ku filan sidaa daraaddeed waxaa arrinkaas loo gudbiyey dowladda si aynu u isticmaalno waxaa sidaa yidhi agaasimaha suuqgeynta wax soo saarka saliidda cayriinka iyo naftada ee itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa hadda u muuqata mid usoo biratumanaysa xayuubsiga dekadda qadiimiga ah ee berbera oo iyagaba sida ay qireen leh adeegyo ku filan kuna taallo goob istaraatiiji ah waxayna middan qayb ka noqonaysaa damaca guracan ee xabashidu ay ka wado dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abuu xasaan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay xaafadda oodweynah ee degmada daynila ee magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gudaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku raaceen xeradaha maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaaq jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulo xaaji dhimashada waa hal askari oo murtad ah kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuumaah ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey kulankan oo ahaa mid ahmiyad gaar u leh bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa kulanka qaybaha dadkii goobjoogga ahaa ay isugu jireen culimo nabadoono iyo waxgaradka deegaanada makalaangow buulasaaq kamtiirey shangolamofuula buuladhimbilow miigwa barakadhurow iyo jirwa oo dhammaan hoosyimaada degmada kamsuuma wuxuu kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo qeybaha aan soo sheegnay iyadoona looga arrinsanayay ahamiyadda waxbarashada iyo in carruurta laga fikiro mustaqbalkooda ugu dambeenna waxaa dhinacyadii u dhexmaray kulanka ay isku waafaqeen qodobo muhiim u ah bulshada iyo deegaanka kuna saabsanaa horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta hormuudka deegaanadan ayaa iyaguna ballanqaaday inay furanayaan iskuulo iyo madaariis nidaami ah oo hoos imaanaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta laguna baranayo diini iyo maadi intaba waxaan caddaynaynaa hadda waxaan joognaa degmada kamsuuma waan ka qaadanay wixii noo farena waa qaadanay ballan baqaani inaal makalaango iyo buulisaag in lagu furayo madaraso weyn oo lagu faraho ununkuna waa qaadanay walaayada guud iyo si gaar gobolka jubbada hoose degmada kamsuumo waxbarashadna maantiina si guud unqaadini oo marka ku socde socdaay waxbarashada tacliimta jubbada hoose ku socdaay illi kulungni ballanna galni ilaahayna markhaatini kaayah ballantaasayto inaanu furiino naungamwani wazigura mwikale mwisino ya somalia jero yani chifaramwa dini na na, na mbogadara irebwa jero mbulu chifaramwe ni wali na doadhi wa wezire chisora chisora ahe naunga mwani sidoo kale suldaan axmed nuur mataanow ayaa isna munaasabadii looga arrinsanayay kor u qaadidda waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada islamarkaana uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose kelimaadkan ka jeediyey waxaa ka mid ahaa maktabu tarbiya wa tacliim maktabka oo maanta soo jeediyey waxay isku afgarteen in loo furo iskuullo iskuulladaasoo insha allah lagu toosinayo aayaha ubadkooda dadka halkan jooga waxaana ka mid ah sidaada bannaanbo ubadka waxay u baahan yihiin toosin meelaha laga toosiyana hadda insha allah maktab dhan ay xarakada u samaysay ilaahay raalli ha ka noqdo amiirkeeda aweeweeda maktabka tarbiya tacliim waxyaabaha uu deegaanku faa'iideeyey waxaa ka mid ah madarasadii ugu horraysay oo deegaankan laga furay hadda inay macallimiin ka yihiin ardayda lagu furay marka taas ayaa muhiimad weyneh wax la xusanaa waa mid ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan jubbada hoose ugu jiro sidii uu u xoojin lahaa tacliinta tayaasan ee mujaahidiinta ay mas-uuliyaddeeda u qaadeen muslimiinta taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay juhuud ballaaran oo madaariis loogu hirgelinayo deegaano fara badan oo maktabka ka waday wilaayada jubbada hoose deegaanada maalmaha soo socda lagu wado inuu maktabka ka hirgeliyo madaariis tacliimeed oo ubadka soo koraya ay ku baran doonaan tacliin sareysa oo diini iyo maadi isugu jira kana maran ujeeddooyinka shaydaaniga waxa ay yihiin kuwii aan kor ku soo xusnay kuwaasoo bulshada ku dhaqan allaha idinkii nasiib u yeelan doona xarumo lagu baran doono shareecada islaamka iyo culum baraxtiran oo uu towxiidka ugu horeeyo mahadsanid abuayman wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacy waxaa si rasmi ah kaga bilowday wejigii labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo si wanaagsan kaga dhaqangashay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida horey ay u sheegtay wilaayada islaamiga ee baay waxaa wejigan labaad uu ku aadan yahay tanfiidka xamladii muddada bishaa soo socotay ee muslimiinta looga digayay waxyaabaha aysan shareecada ogoleen tanfiidkan wuxuu halmar ka wada bilowday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana lagula dagaalamayay waxyaabihii la mamnuucay ee bulshada lagala hadlayay muddada bisha ku siman sida waxyaabaha maanka dooriyo waxyaabaha dhacay raashinka cabitaanka iyo dharka khafiifka ah iyo wixii la midka ah ee bulshada looga digay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullay ayaa howlgallo arrintaasi ku aadan ka sameeyey degmada buula fullay iyo deegaanada ku dhow iyagoona kusoo qabtay waxyaabo badan oo ka mid a waxyaabihii laga mamnuucay muslimiinta afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ahna suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaaska beesha jiidda ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay fagaaro lagu gubay waxyaabahaasi ciidanka ay soo qabteen iyagoona bulshada uga digay inay ka dheeraadaan waxyaabaha laga mamnuucay barnaamijkan haddani muuqdo hoeta irshaad umma ilaa sabiil irshaad xamladii oo wejigii lamaad hoeta hoeta mukhaadaraadkun lah aruri hoeta wali mamnuucaad ee kulli oo laska dari hoeta dhammaan may balana dadka tallaabadaas qaadayna jazaahumullahu khayran alih ku abaalmariyalena ummadda muslimiinta mayla dardaarmaane oo waana in sheegane waxyaabaha dhihi dadka le kakhiyaano halku dhaafooy wali mamnuucaad ee dadka inilku mamnuuci loo ogsanyaana halha wareejiyoy wajazakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu buulofalayle walaayata bayle in beri ban habshatibi berbanaan dhabbah yaalaw seberber in qaawshasha hisbikas hurgal yaalaw hagga qowan ilaahay ajar badan unan ilaahay haddisa un enuun yaa dagaashna unan beri ilaahay ha booqna nootay nuku haweebin waana degnaho gaam dagaashna bur dugyari dha'aan dugyari dandhara oo hebeleere eraran wil alla willek oo diintoodnaaf ha ogolaanak yaa in inta ber ata haree shebin oo waan ilaahay amada gobol bay degmada buulfulay wille dalyana in bis shebin gol iyo dambuushata maraaj afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay cabdulaahi moos oo ka hadlay goobtii lagu gubiyey waxyaabahan ciidanka xisbada ay soo qabteen ayaa ganacsatada uga digay inay keenaan raashin ka dhacay isagoona sidoo kale ganacsada ugu baaqay in waxyaabaha ay ka ganacsanayaan ay waafajiyaan shareecada islaamka unayna maylenaa insha allahu tacaala ka ganacsi ahaan waxyaabaha meele la shaaray sharaabkan shal duwan waxyaabaha meele la dhikay oo haddana ninka weerahayo walaa meelen ina markaa tigeliyahay inay maalkii laha qaaday oo meele laka guubahayo marka may isin lahaa ilaahay khayrsinsiya ganacsigan ilaahay sin xalaaltahay meel ilaahay macna aan ka talagalay oo wanaagsan ganacsiganka biya marka jazakumullahu khayran ma ilaa miyan gaabsaday in la ilaaliyo waxyaaba laka ganacsigaan oo la iska ilaaliyo la fiiriyo marka jazakumullahu khayran khayran la siiyay insha allahu tacaala miila ka gaabsaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee wejiga labaad ee xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si rasmi ah kaga socota dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ciidamada xisbada ay samaynayaan howlgallo ay kula dagaalamayaan waxyaabihii laga mamnuucay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid abu xasaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tiyoglow ee wilaayada bokool ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin laga sameeyey degmadaasi boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ee wilaayada bokool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn kaga faa'iidaystay mashruuca sakada xoolaha ee laga qaybiyey degmadaasi dadkan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa qofkiiba la siinayay min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min afar neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii xoolaha sakada la siiyey oo aada u faraxsan ayaa dareen kooda la wadaagay idaacadda islaamiga ah ee andalus anoo magaayl araagu reen alyaw rooga degmada tiyeeglow ogee kale ka qeybayo xoolay zakawaatiya sa sharfanlen ka qeybiyohay xoolagaas oo yareer iyo waweynen iska dhex jaraan alxamdulilah waana wakiilku ahallan ureen ureen araw marka insha allahu tacaala nasiibkeenna eed iyo eedaan kama xasinin walfayleha ideeri intii dhiibasoona maybu aha ilaahay damishii hodhaafa intii lisiin ilaahay imbarakaay walaabdhana ka faraxsana sa cadaalad ana leenka qeybi wadanka eed iyo eeda maasha allahu ata farxadan eedaan siyaasanta mayl isiyayhin gurbo afar jar ee walyaabla suurudle cadaan ah ideeri marka de waybu hageeka muslimiin badanoo masaakin ah aradku faa'iidaysati waana walyaablele ka faraxi ilaahay maybu aha gaalada hanoo jibi muslimiinta galanta korolaha kuweela intiiba cadaw ay maaratahay dhulka allah la gooy magay cabdi ali isaaq ayo deegaanka deegaanka dhanaw geega degmada tiyowlow zeki hoolo ee lankiiba afar naf lankii nasiiban haloona gaala haloo hay aan hadda afar naf iringay nasiiban halay makatara galaan wilaayada islaamka kama hadsan insha allah garantiya kor allah ku yeela gaalada hoos allah inaga waaye ay sheegay lan afar naf iringay hadda inta ku halay faarhadiis lanla kooba kor maleh alxamdulilah uma alxamdulilah mar kale waxaa doorka kale lasii haaniyo hayn walaa kadar simi haan hoob la kadaro insha allah may rajeey dagadan dagadi anian dhow yaa rajeeye haa مدينة قلنتي وكرة الله كويلا قال هذا قلنتي وصل الله دك سند كن سند شيء بنجبور أني لك قاعد وفلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أسامة دمدة تيغلو سكينة نجيبي أفرنا فليسي يدي يدا wanka faraxsano muslimiinta guul allaha sii gaalada ilaahay noo jibi marka way imbaanayn dadka imbaanayn la siiyay marka eed iyadaan ka faraxan farxaday walaha koo korme xasan shariif dhannaaw iringa la qeybiyohay walaayadda islaamka iringna qeybiyahay alxamdulilah rabbalcaalamiin ilaahay aan ka mahadayna walaayadda aan ka mahadayna insha allaahu weli cadow ana dhaba afar neef iringa laysii ilaahay idin sheeye ducaayni walaayad gacanteeda kor allaha ka dhego cadowka allaha noo reeba hadduu kor degmala siin maya geeki in korayto faraday eed eedaan korayt eedaan faraxsana alxamdulilah rabbalcaalamiin walaaydaa mahadle ilaaha mahadle gaalada allaha jibiyo hangoorbare allah ka tareego alla hanoo gadiyo ilaahay qalbasha ha kubi waddankaanu insha allah مسلمة محمد دارين دغان كاين تيغلو تكل ولا فرنا فاليسي وما حسنتي مجاهنتي وكمان نغنا aadan ali maxamed gudo tiyeglo tiyeglo mayna dhiibiyoha aragda zakawaad yalla ka dhiibiyoha walaayada islaamka yaka dhiibiyoha tanhingaba abo ya afarneef eringa ha mainka ducaay jiil iyo aragday gaalada ilaahay ku garsi yaan ka ducaay markal malisiin nimadki inkorreetu hangaba abo tan tan hangaboy tan hangaboy hangaboy hangaboy qaybinta zakada xoolaha oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa markan si toos ah uga bilaabatay wilaayada bokool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdaa degmooyin kale laga qeybiyo zakada xoolaha nool ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo eegaya deegaanka xamur oo hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowra diini ah loogu soo afmeeray dad kor u dhaafaya boqol ruux kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar islamarkaana si weyn kaga faa'iidaystay dowradaasi muddo toban maalin ah oo dowradu ay socotay duruusta lagu qaatay waxaa munaasabaddii dowrada lagu soo xirayay ku sharxay mid ka mid ah culmaa udiinkii dowradaasi wax ka bixinayay dowrada marka walaalayaal waxaa lagu qaadanayay oo dadka muslimiinta lagu barayay awalan dadka waxaa laga saxay towxiidka qof kasta oo dowradan yimid rag iyo dumar waxaa laga dhegaystay kelimatu towxiid lafdigeeda kadibna waa loo macneeyey oo macnaheeda la baray markii macnaheeda la baray lafdiga laga dhegaystayna waxaa la baray waxyaabaha towxiidkaas buriya ee wax aan jirin ka soo qaada towxiidkii markii sidaa loo baray kadibna waxaa la baray shanta tiiri islaamka ayaa la baray oo lafdigeedii la baray macnaheedana la baray sidoo kale ardaydii dowladaasi diiniga qaatay ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen waxyaabo ka mid a duruustii ay qaateen iyadoo juhdigii lagu bixiyey si weyn looga dareemayey sida ay kaga faa'iidaysteen من من قفك اعتقد اعتقاسا أن غير هدي نبي نبي هدي جيسا صلى الله عليه وسلم أكمل إنه ككامل من هدي نبي هدي جيسا أو أو, أو حكم غيره أما نبي حكم كيسا غير كي أحسن إنه كون أكسي من حكمه نبي حكم كيسا كالذي كي وكلا يفضل كفدلا حكم دواغيدا دواغيدا حكم كذا على حكم نبي حكم كيسا فهو كافر ناقدك الشنات من أبقد شيئا قفك أعرض شيء مما كي كمدا جاء أولين به الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك ولو عمل به كفر اسنوا قال ناقدك السديدات من استهزاء قفك كجاس جاسا بشيء شيء من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين رسولك كمدا أو ثوابه ثواب كيسا وحلقه لا يؤجر أو عقابه أما عقاب كيسا كفر قال واي ناقدك تضواد السحر وسحرك ومنه سحرك وحا كمدا الصرف isku geyn asarfo kala geyn lagu kala fogay laba qofood muslimiin ah walcadfo iyo isku keenid la isugu keena laba qofood faman facalahu aw ridaa qofkii sidaas sameeya ama raalli ka noqda bihi isna kafira gaal waayo ما معنى لا إله إلا الله معناها معنهيدو لا معبود من العابد ما جرى بحق حق لو عابد إلا الله إله جرى مويه كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية سديد واي وهي وحا كميد العلم علمك كميد اليقين يقين الانقياد القبول الصدق رن الإخلاص المحبة الكفر بالداقوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان واللبوي وهما النفي والإثبات waxay dowladani qayb ka ahayd xamlo dacwi ah oo diinta lagu gaarsiinayo dadka degan deegaanada fogfog ee wilaayada islamarkaana ku mashquulsan xoola dhaqashada kuwaasoo inta badan fursad u helin inay ku taxmaan duruusta xalqaadka ee masaajidda ka socota mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu